asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kulanta wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada waa xubinteenna murtida maanta xubinteenna murtida maantana waxaa a alaaba halkan ka soo jeediya aniga oo ah cabdinaasir axmed barkhadle waana xubinteenni murtida maanta ee haddii eebba idmahayo jimicsiga joogga iyo jiifkaba inagu anfacaysay markaan jimicsi iyo joog iyo jiif sheegahayo dee waa marxaladaha noloshu sideedaba ay u badan tahay mideennan maantana haddii eebba idmo waxaan ku soo qaadanaynaa mid ka mid a kuwooda casriyaysan waa xubnaha casriyaysan xubin ka mid a ooba laga yaababa inta badan waxyaalaha ay cabbiraysaay inay yihiin wax maanta horteenna ka dhacahaya oo indhuhu macallin u yihiin dhaguhuna markhaati ka yihiin waana waxyaabaha aad moodid inay inaga soo galeen dulduleelada haddii eebba idmahayo iyo dismooyinka muuska farada badan u keena bulshada soomaalida waxaana la yidhi oo xubintan oo ay ina leedahay afar baan u afduubannahay xubintan iyadii waxay leedahay afar ayaynu u afduubannahay afar ayaynu u afduubannahay maxay yihiin afarta loo afduuban yahay waxay ku leedahay xubintani afarta loo afduuban yahay waxay kala yihiin mas-uuliyiin danleeya mas-uuliyiin danleeya moobeel isa salaax ah muran qabyaali ah tacliin maydhaana afartaas xaalo ayaa loo afduuban yahay bay ina leedahay ama afartaas ayaynu innagu sideennaba xilligan aan joogno u afduubannahay aan ku noqonno waxay ku leedahay mas-uuliyiin danleey ah moobeel isa salaax ah muran qabyaaliya tacliin maydhaana afartaas arrimood ayaan u afduubannahay tusaale ahaan midda u horraysa waa mas-uuliyiin danleeyah oo dantooda keli ah eegta bulshada shanta soomaaliyeed la dhahana cid mas-uula oo danta bulshada si buuxda u eegtaay noocay doontaba ha ahaata mid mucaaradi iyo mid muxaafida midna ma jiro dhammaantood waa kuwo haddii eebba idmahayo danahooda gaarka ah eegta ee aan danaha bulshada iigin waa midda labaadee waa moobeel isa salaax moobeelkaa isa salaaxiihi dhibaato fara badan ayuu inagu hayaa oo haddii eebba idmahayo mar aan marxaladaha nolosha ka hadlahayey waa anigii lahaa madaxdaas mashaakilaad ayaa laga malaystaayee moobeelladaasaa ka daran lagu mashquula madaxdaas mashaakilaad unbaa laga malaystaaye moobeelladaasaa ka daran lagu mashquula waanigii lahaa waa mashquulka moobeelladuna ay inoo keeneen iyo dhaqanxumada ay keeneen iyo tigtogga iyo balaayooyinka ku hoos dugan waa midda saddexaadee waa muran qabyaali waa qabyaaladda iyo murankeeda iyo faanka iyo dharaqda waa midda afraadee waa tacliin maydhaana tacliinta maydhaanku waa tacliin waxeenni oo dhan inaga dhaqaysa inoona jahaynaysa meel uun eebbaheen og yahay afartaas ayaa loo afduuban yahay bay ina leedahay xubinteennan maanta xubinta waxay leedahay afar baa loo afduuban yahay mas-uuliyiin danleey ah moobeel isa salaaxa muran qabyaaliya tacliin maydhaana afartaasaa loo afduuban yahay waana afarta mushkiladda dadka intooda badan ku haya mahmaahda maanta ee xubinteennan murtida maantu ay inoo sheegayso waxay leedahay haddii eebba idmahayo aadame gef lagama waayo aadame gef lagama waayo